bilowgii cutubka sagaalaad oo ilaah waa barakeeyey nuux iyo wiilashiisii oo wuxuu ku yidhi wax badan dhala oo tarma oo dhulka ka buuxsama cabsidiinna iyo baqadintiinnu way la jiri doonaan dugaag kasta iyo haad kasta oo hawada iyo waxa dhulka gurguurta oo dhan iyo kalluunka badda oo dhan gacmihiinna baa laydiin geliyey iyaga wax kasta oo dhaqdhaqaaqa oo noolu cuntay idiin noqon doonaan sidii aan geedaha cagaarka ah idiin siiyey ayaan kulli idiin siiyey laakiin waa inaydnaan cunin hilibka noloshiisu la jirto taasoo ah dhiiggiisa oo hubaal dhiigga naftiinna waan weyddiin oo waxaan weyddiin dugaag kasta iyo dadkaba xataa nafta nin kasta walaalkiis waan weyddiin ku kasta oo nin dhiiggiis daadiya nin baa isna dhiiggiisa daadin doona waayo ilaah araggiisuu ka sameeyey ninka idinku wax badan dhala oo tarma aad iyo aadna ugu farcama dhulka kuna tarma dhexdiisa oo ilaah nuux buu la hadlay iyo wiilashiisii la joogay isagoo ku leh bal eega anigu axdigayga baan idinku adkaynayaa idinka iyo farcankiinna idinka dambeeya iyo uun kasta oo nool oo idinla jooga haadda iyo xoolaha iyo dugaag kasta oo dhulka idinla jooga oo ah in alla intii ka soo baxda doonida xataa dugaag kasta oo dhulka oo waxaan idinku adkayn doonaa axdigayga inta jidh leh oo dhan mar dambe biyo daad ah laguma baabbi'in doono daad dambe oo dhulka baabbi'iyaana mar dambe ma jiri doono oo ilaah wuxuu yidhi waa tan calaamaddii axdiga aan idinla dhiganayo idinka iyo uun kasta oo nool oo idinla jooga tan iyo qarni kasta waxaan qaansadayda ku dhex dhigay daruurta waxayna noqon doontaa calaamaddii axdiga dhex yaal aniga iyo dhulka waxaana dhici doonta markii aan dhulka daruur dul keeno in qaansada lagu arki doono daruurta dhexdeeda oo waxaan xusuusan doonaa axdigayga ina dhex yaal aniga iyo idinka iyo uun kasta oo nool oo jidh kasta leh biyuhuna dib dambe ma noqon doonaan daad baabbi'iya inta jidh leh oo dhan qaansadayduna waxay ku dhex jiri doontaa daruurta anna waan fiirin doonaa iyada inaan xusuusto axdiga weligiis dhex yaal ilaah iyo uun kasta oo nool oo jidh kasta leh oo dhulka jooga oo ilaah wuxuu nuux ku yidhi tan waa calaamaddii axdigii aan ku adkeeyey inta jidh leh oo dhulka joogta oo wiilashii nuux oo doonidii ka soo baxay waxay ahaayeen sheem iyo xaam iyo yaafeed xaamna waa kancaan aabbihiis saddexduna waxay ahaayeen wiilashii nuux oo iyagii farcankoodii baa dhulka oo dhan ku fiday nuuxna wuxuu bilaabay inuu beerray noqdo oo wuxuu beertay canab kolkaasuu wax ka cabbay khamrigeedii wuuna sakhraamay oo teendhadiisii dhexdeeda ayuu ku qaawanaa oo xaam oo ahaa kancaan aabbihiis ayaa arkay qaawanaantii aabbihiis kolkaasuu u sheegay labadii walaalihiis ahayd oo dibadda joogta kolkaasaa sheem iyo yaafeed dhar qaadeen oo labadooduba garbahay saareen oo dibdib u socdeen kolkaasay qaawanaantii aabbahood ku dadeen oo wejiyadooduna way sii jeedeen mana ay arkin qaawanaantii aabbahood nuuxna qamrigiisii wuu ka soo miyirsaday wuuna ogaaday wixii wiilkiisa yaru ku sameeyey kolkaasuu yidhi inkaaru ha ku dhacdo kancaan addoonkii addoommadu u noqon doonaa walaalihiis oo wuxuu yidhi ammaanu ha u ahaato rabbiga ah ilaaha sheem kancaanna addoon ha u noqdo ilaah ha fidiya yaafeed hana dego toondhooyinka sheem kancaanna addoon ha u noqdo isaga nuuxna dadka kadib wuxuu sii noolaa saddex boqol iyo konton sannadood wakhtigii nuux noolaa oo dhammuna waxay ahaayeen sagaal boqol iyo konton sannadood dabadeedna wuu dhintay